wuxuu la kulmay marka uu hadalkan sheegaya uu kula la lacaa wasiirada difaaca ee nato brussels in uu yidhaahdo sweden iyo finlandna in la ogolaado oo maaragtay ay ururkan kusoo biiraan ka kooban soddonka dowladood hadda waa muhiim ayuu yidhi waxyaabaha ay aad u discus gareena ay ka wada hadleenna horta waa ukraine siday u caawin lahaayeen laakiin labadan dowladoodna aad bay carabka ugu adkeeyeen inkastoo la og yahay in sweden inay ka mid noqoto ururkan uu hortaagan yahay turkiga oo isagana sabab uga dhigay in sweden ay taageero u hayso ama ay taageerto ururka kasoo horjeeda turkiga ee la yidhaha p k k kaasoo la dagaalama dowladda turkiga waxaa kaleeto iyadana maaragtay dadka diidan kamid a waddanka hungary oo isagana kaas sidaas oo kaleete aada xiriir fiican ama aada ugu tiirsan xagga shidaalka iyo gaaskaba waddanka ruushka oo isle isagana aadan ka caraysiinin sidaa og tahayna sharciga nato waxa uu dhigaya in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah inay wada ogolaadaan marka qof walbaaba sibuu u diidan yahay laakiin waxaa kaloo jira finland oo xuduud aada u dheer la leh waddanka ruushka oo iyadan aada u danaynaysa inay ka mid noqoto labadan dowladood aada uma xiisayn jirin inay ka mid noqdaan ururkan laakiin markii dagaalka uu ka dhexqarxay ukraine iyo ruushka ayay waxay dareemeen in khatar badan oo xagga amniga ah ay waddankooda ay soo food saartay taasoo ku kaliftay inay codsadaan inay ka mid noqdaan ururka nato ee soddonka dowladood ka kooban si u helaan ilaalin waan gartay waxaad xustay in labadaa waddan ee turkiga iyo hungary ay yihiin labada waddan ee ilaa ay hadda laga sugayo ogolaanshaha guud waxaad kaloo xustay in turkigu uu si gaar ah ay isugu adadeg yihiin sweden ma laga yaabaa in finland ay sugi weydo ay tidhaahdo aniga xubinnimadeeda hore ha loo aqbalo run ahaantii marka ay timaado nabadgelyo darada ama cabsi ka timaada xaggaas iyo ruushka qolo walbaaba kolleyta waxay mas-uul ka tahay shacabkeeda iyo dalkeeda marka finland waa laga yaabaa maadaama turkiga uuna kasoo horjeedin hungarna ay kasoo horjeedin marka hore waxay tiaan labadooda iskumaraha soo galeen in finland loo ogolaado ka hor intaan sweden ayna soo geli waayo sweden iyadoo aan iska soo xalin arrimaha ay isku haystaan turkiga umalayn maayo in loo ogolaan doono laakiin finland waa laga yaabaa dhaqso in la kala qaado labadooda marka hore maadaama laakiin finland ayaa weliba sii daran oo xuduud la leh ruushka kun iyo saddex boqol oo kilomitr xuduud la eg ayay la leedahay mideeda kale ruushka dowladaha xuduudda la leh ma ogola inay ka mid noqdaan ururka nato dagaalkan hadda ukraine uula galayba waxay dagaalkaasi ay ku qaadeen ukraine marka ay ukraine ay codsatay inay ka mid noqoto nato dowladaha natona ay maaragtay ay siiyeen ogolaansho aan laakiin markaa aan officially ahayn laakiin broceska uu socday taasaa ku kalita ruushka xitaa uu dagaal ku qaada ukraine ruushka ma ogola dowlad xuduuda leh inay ka mid noqoto nato dowladaha soddonka ah oo haddii labadan ay ku biiraan labaiy soddon ay noqon doonaan shuruudo ayuu leeyahay oo ay kamid tahay haddii dowlad kamida lasoo weeraro in inta kalena ay dagaalka ilaa ay ka qayb qaataan militarily politically iyo financially intaba marka waxay isleeyihin ilaalin badan ayaad helaysaan haddaad ururkan gashaan cabsida badneyd ay maaragtay ay kasoo foortaafoodsaardhinaca ruushka taasaa ku kalifaysa inay xitaa finland ay yidhaahdaan annaga waxaana la hormariyo maadaama wax rejection ama diidma dowlad naga qabtaa aanay jirin wan gartay ma laga yaaba ruushku marka sidii ukraine uu usameeye ku sameeyey oo kale oo aanu dagaal ku qaaday haddii u arko in codsiga finland inuu dhadhow yahay ma suuragal ma tahay in dagaal ka biloobmo xadkaas u dhexeeya ruushka iyo finland
ruushka run ahaantii ma ogola dagaalkan ukraine kula jiran taasaa u sababa hadda finland ah oo xuduudda leh haddii arrinkaas ay ku kacdo maybe waa laga yaabaa in wax howla ka qabta laakiin ruushka hadda gacmaha u buuco waxaa ku furan dagaalka ukraine oo yurub oo dhan iyo reer galbeedka isugu tageen aada loo mashquuliyey weliba hadda ayaamahan dardar culus ula soo baxay oo xuduudaha iyo soo noqod laga maarata magaalooyin xitaa looga shakisan yahay inuu dib u qabsado ciidan badan yacni kaabkii hore u bedelay iyadoo sanad maanta ay noqonayso bishan februaayo gudaheeda ayuu hadda dardar cusub maaragtay bilaabay oo dib ugu soo noqonayo inkastoo ayaama dhexdaasi la lahaa ruushka uu sii tabarbay laakiin hadda waxaa lagu arkay in maaragta howl badan oo xuduudaha iyo soo socod dambe oo rawaal celina ayaa lagu arkay cabsidaas ayaa marka waxay keentay in wasiirada difaaca ee nato ay shiraan waxyaabaha ugu weyn ay iskaskaraynayeenna waxaa kamid ah ukraine oo ay ku yaraatay rasaasta madaafiicda iyo artilleriga taasoo keenaysaa la yidhi haddii ay gabaabsi ka noqoto inay waxba iska difaaci waayaan waayo dagaalkaasi waa dagaal artillery mostly laysku adeegsado ee maaha dagaal foolkafool laysugu horyimaadaba marka waxay leeyihiin waa in dhaqso loo gaarsiiyaa maraykanka wasiirkeeda difaaca xitaa uu ka hadlay in ammunitionka dhaqso loo gaarsiiyo rasaasta ee qoryaha artilleryga ka dhacda ee meelaha fogfog waayo taa unbaa laisdhaafsiistaa maaha qoryo yaryaroo isgaari kara ama weji ka weji laysku arki kara ciidanku maba dhexmaraba mostly waa missiles laisdhaafsiisto labada gadac marka waxaa leeyahy ruush waxuu kasii dhamaanayaa ukraine marka waxyaabahaasna waxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta laga hadlay